kulanti wanaagsan dhegaystayaal mar kale kula soo dhowaada barnaamijkii hambalyada iyo heesaha barnaamijkeenna galabta waraaqo kala duwan oo salaamo ah dad eheladooda salaamaya kuwo hambalyo u diraya ubad dhashay reere ismehersaday iyo weliba kuwo guri galay ayaa dabcan na soo gaadhayay toddobaadka oo dhan heese kala duwan waxay noo soo xolay saaxiibka ibraahin oo maanta dhan qolka kaydka inoogu jiray warqadan aan ku bilaabo ay xaawo jaamac faarax iyo awowe cabdiqaadir jaamac iyo ayeyo caasho jaamac iyo ayeyo faadumo jaamac iyo ayeyo abshiro jaamac iyo eedo faadumo siciid maxamuud iyo eedo sahraa siciid maxamuud iyo adeero cabdilaahi siciid maxamuud iyo adeero kaamil siciid maxamuud iyo eedo ayaan cabdiqaadir jaamac iyo eedo rayaan siciid maxamuud rayaan siciid oo eedo noqotay oo wiil yari maasha allah uu ku soo kordhay qoyskaasi dhammaantood dadkaasi eheladii qaraabadii iyo asxaabtuba waxay hambaliyo bogaadin u dirayaan aabo asad siciid maxamuud iyo hooyo sahra cabdisamed cali shire oo wiil ugu dhashay magaalada garowe taarikhdu markay ahayd shantii waa bisha shanaad eanu ku jirno wiilkaasi yar waxaa loo bixiyey siciid asad siciid siciidow maama soo kor oo soo barbaaro noqo kii dalkiisa diintiisaba anfaca waa tahay zahro dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray brofesor cabdiweli yaxya ciise iyo abshir cabdi xuseen galgalato iyo aadan xuseen yuusuf bigays iyo axmed xasan maxamed oo bacaye loo yaqaano iyo siciid nadiif cabdalla iyo maxamed yaxye ciise iyo xaaskiisa iyo carruurtiisa iyo waxay yidhahdeen cabdirashiid yaxye ciise iyo maxamed cabdulaahi cali iyo cabdiweli maxamed warsame iyo xabiiba maxamed warsame waxayna taaniyad jecel yihiin inay hawada u mariyaan aabe cabdidaahir yaxye ciise iyo hooyo faadumo cabdulaahi abshir oo wiil ugu dhasha bay yidhahdeen magaalada garowe waxaana ay yidhahdeen wiilkaasi ducada xaggeena la waayay zaharhaye waa taa wiilkaasi yar waxaan leenahay soo koroo soo barbaaro noqonkii dalkiisa iyo diintiisaba anfaca ibraahim oo balintaanad heesta koowaad ee barnaamijka inoo soo qaban warqadan haddii aan ka gaadhsiiyo hooyo xabiibo maxamuud xasan xabiibo garabay iyo xaliimo maxamuud xalibi iyo saygeeda iyo caruurteeda iyo safiye maxamuud iyo caruurteeda iyo fartuun maxamuud xaamuud iyo caruurteeda iyo amne maxamuud xaamuud iyo khadiijo maxamuud xaamuud iyo deeqa maxamuud iyo canab maxamuud iyo nasteexa maxamuud saynab maxamuud iyo cisma maxamuud iyo cabdiqaadir maxamuud iyo cali maxamuud xaamuud iyo xaaskiisa iyo cabdilaahi maxamed xaamuud janaal ayuu ku magac dheeryahay dhammaan qoysaskaasi iyo xaasaskooda iyo caruurahoodu hambaliyo bogaadin waxay u dirayaan ibraahim maxamuud xaamuud iyo ikraan cusmaan cali arooskooda wuxuu ka dhacay magaalada muqdisho gaar ahaan ah xaafadda lagu magacaabo buulawagac taariikhdu markay ahayd labadii bishan shanaad ducaduna waa xaggiinabaa layidhi waxaan leenahay ilahay haydi ka dhiga qoyskiis ku waara bashbash iyo barwaaqana noloshooda ku qaata ibraahim oo buulawagac waa mid ka mid ah xaafadihii kaa dambeeyey soo maha buulooyinka iyo tuulooyinka inaba hadda tabeelle ayaa bilaabataba laakiin weligeeda jirtay tabeelle iyo laan iyo xaafad iyo markaa adigu buulawagac kumaad ogeyn magaalada muqdisho intaad ka soo maqnaydba ayaa la sameeyey soo ma buulawagaca waa iga dambaysa waa tahay bal heesta koobaad inoo soo qabo ubax ayaa sidaa loo soo lulayaa beer ayaa la dhex joogaa ubax cascas oo qurux badan oo ka baxaya shimbirhi baa cayaaraya ubixe jacaylka adayga
waa garanayay maanta dookhaaga in laysku jari doono yaa salaam waa axmed inshaar olol iyo shankaroon
axmed axadyo xalaashee waalidkeeda asluubtiyo ashaxyo idaaha baray axadyo xalaashee waalidkeeda asluubtiyo ashaxyo idaaha baray orinimadu noqotaa alayliyo alayle ayaan ayaan iyo nasiib leey orinimadu noqotaa alayliyo alayle ayaan ayaan iyo nasiib leey indha iyo indheer jacayli isku aragti weeyaan wakay wakay kula tahay
indha iyo indheer jeceli isku aragti weeyaan u arkayey u arkayey kula tahay ayaad iiga dhiganto eegmada jaleecada indhahaa uroote ayaad iiga dhiganto eegmada jaleecada indhahaa uroote orinimaadu noqotaa alayliyo alayli ayaan ayaan iyo nasiib leeye orinimaadu noqotaa alayliyo alayli ayaan ayaan iyo nasiib leeye indha iyo indheer jeceli aragti weeyaan u arkaye u arkaye ma kula tahay indha iyo indheer jeceli isku aragti weeyaan u arkaye u arkaye ma kula tahay اكلت حقايقه isaga awooge ilaah raalli kaa noqoy shaqa lagama iishe allayliyo allayle inaad arriban tahay xaqlagama iishee allayliyo allayle inaad arriba tahay noloshaydaaya kasokowilaahay adiga adiga masuka ahee noloshaydaya kasokow ilaahay adiga adiga masukaahay
bidda iyo indhe jeceeli isku aragti weeyaan u arkayey u arkayey ma kula tahay
waa tahay intaa haddii aynu kusoo dhaafno heestaasi uu bixi jacaylka bal dhinacii waraaqaha aynu mar kale ku noqonay ibraahim haddaan haddana kaaga hormaro ay khadiijo guutaale jimcaale iyo eedo deeqa cali xirsi iyo eedo habboon gaambe iyo maxamed siciid khaliif iyo nimco siciid khaliif iyo waxaa la yidhi habboon maxamed ibraahim iyo ayeyo salaado guuleed iyo deeqa jamaal iyo eeda malyuun iyo xamdi siciid iyo mawliid siciid dhammaan dadkaasi iyo asxaab kaleba waxay hambliye bogaadin jecel yihiin inay hawada u soo mariyaan qadar ismaaciil cartan waa qadan baan u malaynayaa in magacaasi looga jeedo qadan ismaaciil cartan iyo siciid khaliif taagana baa layidhi wiil baa ugu dhashay degmada caabud waaq gaar ahaana xaafadda ubax waaba u bixi markii dhowtaanu ka sheekaynaynay taariikhdu markay ahayd kowdii meey waxaa wiilkaasi yar loo bixiyey hanad hanadow soo kor baanu ku leenahay oo soo weynow aamiin ayaan leenahay warqadan waxaan ka helnay aabba cumar jibriil bile iyo hooyo maryan yuunus maxamuud iyo firdoos cumar jibriil iyo waxa ay yidhaahdeen maxamuud cumar jibriil iyo fatxiyo cumar jibriil iyo shabcaan cumar jibriil iyo cabdiraxmaan cumar jibriil iyo maxamed cumar jibriil iyo waxay yidhahdeen axmed cumar jibriil indha yare iyo ismaaciil cumar jibriil iyo qadar cumar jibriil dhammaanna qoyska reer cumar jibriil waxa ay hambali u dirayaan waxay yidhaahdeen maxamuud carab cige iyo jawayra cumar jibriil oo waxay yidhahdeen arooskood uu ka dhacay magaalada hargeysa waxaanay leeyihiin arooskeena allah ka dhigo kii aad ku nasataan oo owlaad qeyr qabto u eebada kale sii aamin ayaan leenahay aamiin allah aqbalo warqadan kalena waxaa naga soo gaadhay cabdinaasir cumar iyo xasan yuusuf cabdiraxmaan iyo maxamuud axmed barako iyo maxamed cabdilaahi basal iyo yaasiin khaliif yaasiin boqorka iyo maxamed cali xamre iyo axmed cabdikariim cadaawe iyo bile ciise bile iyo jaabir yuusuf maxamed iyo maxamed qaasim hilowle cabdifataax salaad xasan iyo maxamed cabdi maxamed iyo cabdijabbaar axmed maxamuud iyo cabdirashiid cumar xasan demey iyo cumar cabdiraxmaan bile dhammaan dadkaasi tahniyad waxay u dirayaan muna maxamed cali iyo waxaa layidhi saygeeda cabdilaahi ibraahim cali oo meherkoodu ka dhacay magaalada boosaaso tobankii bisha meey waxaan leenahay ilaahay ha ka dhigo qoyskaasi qoyskii bashbash iyo barwaaqa noloshooda ku qaata waa hagaaga dhinacii heesaha zahroy bal noo soo qaba heesta xigta waa tahay ibraahim haddii aan soo qabto heesta xigta dunidan walle dunidii laga qayli tolow.
Heestaasi?
xaggee loo wadaa waxaa hore ugu luqeeyey zahroy fanaanka cabdi taliil warsamaaseesha waxaa hadda ku luqeynaya Ah, cali, oku.
joogtada hawaysin kala hadalka ayaata habeen barka dunidan asal joogtada awaysinka lacdanka ayaa haabta habeen barka waqtigula hayaa haddaan anabay jacayl cibaadaha kugu dul furan olaadnaan dartaa u galay adoo bil tira fadhiya anabay jacayl cibaadaha kugu dulfuray colaadnaan dartaa u galay adoo bil sira fadhiya haddaan haddaan haddaan haddaan haddaan qalkaa dulmuray dededan ceryamada awrika hababintaade calaamada qaybinta ayaan idinkugu lugoyn ededan ceryamada awrinka hababintaay calaamada qaybinta ayaan idinkugu nugoyiri noqon cidla'an lamudane cawaan lagaala bixiyo iyo ceebtoon garane jacaylkana ceeba badin jacaylkana ceeba badin noqon cid la'aan la mudane awaan lagaala bixin jiriyo ceebtoon garane jacaylkana ceeba badin jacaylkana ceeba badin
dunidan intaas ayaan kaga gudbaynaa warqadana waxay naga soo gaartay iyadoo ah warqad hambalya ah doctor cabdirasaaq cawil faarax iyo mahad maxamuud xaaji cumar iyo cabdilatiif xaaji cabdalla xaaji cumar king xaaji ku magacdheer iyo qadar maxamed faarax iyo xuseen cabdi maxamed iyo xamse siciid axmed iyo maxamed xuseen ow cali okey iyo cabdulaahi cabdikariin iyo waxay yidhaahdeen ayaan cabdulaahi cali iyo hodan bashiir jaamac iyo naciimo cabdulaahi degeed aasiye maxamed obokor iyo aasiye cabdiraxmaan axmed kaar iyo waxay yidhaahdeen xayaad maxamed cumar iyo xafsa cabdi xirsi iyo firdoos xaaji aadan maxamed iyo nasre cabdulaahi axmed iyo waxay yidhahdeen Firs- firdoos garaad sulaymaan iyo ayaan maxamed cumar iyo muna maxamed faarax dhammaanna waxa ay dhigtaan ardadaasi galaaska saddexaad form 3 waayahay waxaana ay jecel yihiin inay hambalyo u diraan bashiir cabdi cali kaarshe iyo waxay yidhaahdeen marwadiisa hodan maxamed cabdulcasiis oo meherkooda uu ka dhacay magaalada buuhoodle ducaduna waa halkeenna waxaan leenahay meherkeenna guur qayr qaba inuu eebayda kala siiyo waxaannu leenahay meherkeenna kala kulmaa guur qayr qaba wili caano gabar iyo caano bashiir cabdi cali kaarshe iyo hodan maxamed cabdulcasiis amiin allaha aqbalo warqadan kalena waxaa naga soo gaadhay cabdisalaan ibraahim cali iyo cabdifataax muxidiin cumar iyo cali xasan ibraahim iyo xaatime aadan cabdiraxmaan iyo waxaa layidhi mukhtaar maxamed cabdiraxmaan iyo maxamed cali mursal iyo cabdiweli maxamed xasan iyo cabdiraxmaan ibraahim maxamed iyo cabdiweli muday cumar iyo faadumo ibraahim cali iyo farxaan xuseen ibraahim iyo cabdixakiin ibraahim cali iyo yaasiin cabdisamed iyo daa'uud maxamuud cabdilaahi dadkaasi waxay kala joogaan soomaaliya u s a u k italy iyo meelo kale oo dunida ka tirsan tahniyadna waxay u dirayaan cabdiwaaxid ibraahim cali iyo shaakiro maxamed xasan oo ku aqalgalay lixdii bishan may magaalada muqdisho gaar ahaana degmada dharkeenley ducaduna waa ibraahim daandure baa layidhi aniguna waxaan odhan doonaa aamiinta ibraahim haye aqalgalkiinna waxaan eebada kaga baryaynaa guur qayr qaba oo lagu farxa iyo owlaada aad iyo aad baariw ah iyo weliba waxaan leenahay nolol raaxa badan amiin allaha aqbalo baynu leenahay bal dhinacii heesa ayaan mar kale ku noqon doonaa aana noo soo qabto fanaanada khadiija qalanjo
wuxuu xiska u gaalo mawguul daraamba caashaqu magunba magunan kushoomba ruuxuu xiska u gaalo mawguul daraamba mawguul daraamba
geed abaareed aan geyn wanaago barwaaqadu gubaysaa gafka aan xambaarte gartumow maxbuus baab inta keesi laba nool adankaada golongolay inta keesi laba nool adankaada golongolay xatanka caaliyow idhi ma wax laga gubtaaba xatanka caaliyow idhi ma wax laga gubtaaba habay garaabine habay garaabi
waa tahay inta haddaynu kaga nimaadno qadijo qalanjooh iyo heestaasi bal dhinacii waraaqahaynu mar kale ku noqon doonaa ibraahimna warqadani waxay nooga timi hooyo maryan ayaan la cabdi iyo maxamed cabdinaasir maxamed iyo waxaa la yidhi khayre cabdinaasir iyo jamaal cabdinaasir iyo fawsiye cabdinaasir iyo filsan cabdinaasir iyo muna cabdinaasir iyo jamiile cabdinaasir iyo jaweeriye cabdinaasir iyo axmed maxamed cali cabdixakiim xaaji axmed iyo cabdinaasir khadar maxamed dhammaantood dadkaasi waxay ambalaya bogaadin u dirayaan cabdinaasir maxamuud deeqsamiin ayuu ku magac dheer yahay iyo marwadiisa fardowse maxamed xasan meherkooda wuxuu ka dhacay waddanka australia waxaanu leenahay ilaahay idinka dhigo qoyskii bashbash iyo barwaaqa noloshooda ku qaata waa hagaag warqadan zaaro waxay naga soo gaartay oo ay ku bilaabatay magacaygu waa maxamuud axmed xasan waxaan ku noolahay buu yidhi laas caanood waxaan jeclahay inaan halkan ka salaamo buu yidhi xaawo maxamuud aadan iyo khaalid cumar khaliif iyo wuxuu yidhi xaliimo maxamuud cabdiraxmaan iyo ayman ciise faalax iyo faysal axmed maxamed waxaana dhammaantood ay joogaan dalkan maraykanka waa tahay salaantaasi waxaanu u rajaynaynaa inay dhammaantood ismaqlayaan oo ay salaantaasina iska guddoomayn mid lamidan hawada isku soo marinayaan dhinacii heesaha mar kale ibraahim oo haddaad inoogu noqoto heesta kale aan dhegaystayaasheena u soo qabanayno kollay jacaylku ha u malayn kalgacalkani inuu keli ku taabto amba waygu keliyo way hayaa kuleelkuy waa loo dhan yahay miya mse faaburakaambaha waa la wada hayaaba
yaanu dhaalihiina dhinacaaga ila qaba midho weeye aad iyo xaalka aad keligaa moodin yaa ku luuqaynaya waxaa heestaasi wadajir ugu luqaynayaa fanaaniinta cabdirasaaq iskaleji iyo zahra cumar dhuule cali intaa
warqadaynu heestaasina kaga dhimaadna gabgabadii ayaynu ku soo dhownahay barnaamijka eh warqadan waxay naga soo gaadhay faysal shiraac cali iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo cabdinaasir shiraac cali caruurtiisa iyo mustafa shiraac cali iyo caruurtiisa iyo axmed shiraac cali iyo maxamed shiraac cali cabdishaafi shiraac cali iyo maxamed cabdishire iyo dhammaan qoyska reer shiraac cali cabdalle soomaaliya iyo kanadiya sweden iyo sambiya iyo sacuudi arabiya maleeshiya iyo etoobiya ayay kala joogaan taaniyadna waxay u dirayaan mukhtaar shire cali iyo jamiila axmed nuur oo wiil ugu dhashay waddanka sweden wiilkaasi yar weli magac looma soo bixin balse waxaannu leenahay soo kor oo soo barbaar oo noqo wiil yar oo baariya dadkiisa iyo waalidkiisana ah anfaca waxaa noo baaqaya oo dhambaal aan ka helnay cabdiqani faarax axmed waxaan halkaa ka salaamayaa buu yidhi hooyo caasho rooblo guuleed iyo aabbe faarax axmed iyo ayeeyo caways ciise iyo waxa uu yidhi ayeeyo baar iyo ayeeyo zahre cali abokor iyo dhammaan reer axmed sulaymaan waxaan filaynaa dhammaantoodba inay ku dhegaysanayaan cabdiqani waa tahay ibraahimow warqadda markan gacantayda ugu dambaysaa waxaa naga soo gaadhay farduusi ciid dirir nimco cumar maxamed samriye sahre ciidla nuur najaad cali iyo sagal cabdilqaadir axmed iyo asxaab kale oo tiro badan oo aanan magacyadooda halkan kusoo wada koobi karin dhammaantood hambalyo iyo bogaadin iyo duco kal iyo laabo waxay hawada u soo marinayaan ayaan muuse axmed degaweyne iyo saygeeda mukhtaar xasan ismaaciil oo dhowaanta meherkooga toddobaadkii hore ku qabsoomay dalka kanada mukhtaariyo ayaan waxaanu leenahay gacal iyo sokeeye baaha guurkiina lagu farax guulo lagama waaye gobonimo ku aqalgala warqadda gacanteeda ugu dambaysa zahra waxay naga soo gaartay cabdifataax maxamuud xamuud iyo cali baashi cusmaan maxamuud iyo cabdiraxmaan sheekh saciid oo cadda ku magacdheer iyo xaaskiisa caruurtiisa iyo cabdikariin sheekh saacid cambeyste iyo xamdi sheekh saciid iyo wuxuu yidhahdeen muniire sheekh saciid iyo maymuun cabdulle cusmaan iyo ubax cabdulaahi maxamuud ubax fiyoore iyo sagal sheekh saciid iyo waxay yidhahdeen cabdiweli maxamed xabad baazi loo yaqaano iyo cabdixamiid cabdiraxmaan maxamuud oo zinu ku magaca dheer iyo cabdiwahaab cabdiraxmaan maxamuud iyo waxay yidhahdeen cabdikariin xasan maxamed tobanka loo yaqaano iyo cabdiweli maxamuud xaamud iyo maxamed abuukar macalin oo ku magaca dheer eldon dhammaan dadkaas waxay taaniyad u dirayaan ibraahim maxamuud xaamud iyo waxay yidhahdeen ikraan cusmaan cali oo arooskooda uu ka dhacay magaalada muqdisho gaar ahaana xaafadda bulo wagac waxaana ay leeyihiin arooskiina bashbashi barwaaq inaad kala kulantaan ayaana bid kaga baryaynaa aamiin amiin allah aqbalo gabagabadii barnaamijka ayaynu soo gaadhnay toddobaadka dambe intaynu barnaamijkan oo kale a iskugu imanayno waa sahre ciidla nuur iyo ibraahim xasan daanduray oo idinkaga tegaya xabiibtaan jeclaayey maxaa xilli habeen badhan ijo waayo guri madhan xusuustii harkeennii xiisuu idaashaday xabiibtaan jeclaayey maxaa xilli habeen badhan ijo waayo guri madhan xusuustii harkeennii xiisuu idaashaday xalkeenii berigii cidkaan abuuriyo xarragada hankeenii ku xariiqna reer wacan xalkeenii berigii cidkaan abuuriyo xarragada hankeenii ku xariiqna reer wacan xukunkeeda dunida ee baa xariiqo jacayl jacayl jacayl iso badanaye xaqa waalidku saha hagacaashaqa ku xayn daabaniyati xabiibtii naftayda jacaylkii haddaafyo xijuwaay dhooftee xiisaha hagacaashaqa ku xayn daabaniyati xulo sida nin kabiyo baadi xogteeda raadshaan xubigaaga awgi ku ag meedhay xidho madhan xoolo sida nin kabiyo baadi xogteeda raadshaan xubigaaga awgi